muslin maraykan magaalada garowe ku guursaday gabar soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay baraha bulshada ee soomaalidu ay aadka u isticmaasho iyadoo dadku ay siyaabo kala duwan uga hadleen dhacdadaasi dadka qaarkii ayaa la yaab ku tilmaamaya in nin ajnebi ah uu guursado gabar soomaaliya weliba gudaha dalka uu arooskoodu ka dhaco iyadoo gabadhuna muujinaysa ku qanacsanaan halka dad kale ay tilmaamayaan mar haddii uu muslim yahay inaan loo muujin faquuq oo ay u bannaan tahay gabadha shirkadda theater production ayay u suurto gashay in yaasiin iyo ramla cabdi cali ay ku booqato hoyga ay ka degan yihiin magaalada garowe si ay wax uga weydiiso guurkoodan hadalhaynta badan dhaliyey iyo sida ay u arkaan
qofkan afuri waa yaasiin waa maxaa la dhahaa hasbankeeya marka waxaa jirta macnaha dacaayad suuqa ku jirta yacni oo yacni horta la yaamayo oo maxaa la dhahaa dee before mana ka dhicin abad ma ka dhicin garoowe macnaha special puntland in yani aroosaan lagu qabsado laakiin waxaa jirta waxyaabo maaragtay qofka u fasaxaya qofka mar hadduu muslim yahay wax kasta macnaha nin kastay gursan kartaa hadduu qof muslim yahay because diinta ma sheegayso qof muslima in yacni qof muslim oo ajnabi kalar kasta ahaada inaad macnaha laga hor istaago lama gursan karto ma diidayso muhiimaddu waxa weeye qofkan inuu muslim yahay waxaa kaloo jirta waxaa la sameeyey waxaa arkay linkis iyo waxyaaba la sameeyey horta aada baan uga xumahay hadal in ka tag maahayn because qof inaan wax ka samaysaan waa laga fiicanya sooma soomaali haddaan nahayna waxa waa bunduuninaa marka wax aydan hubin inaan social media la timaadaa nin oo wax maaragtay dhici jirtay anuu la yaamayo waayo iska garanayaa because social medianba wuxuu ka samaysan yahayba qof la dacaadayo qof been la abuuraya iyo rumi been isku jira dadka waxaa sameynaya waxaan dhihi lahaa intaa ku mashquul lahayn keyrkiin yani waxaa fiican inaa waxyaaba badan oo maaragtay aa ku mashquushani oo idinkiin maqusaysa qofkan aniga aan guursadin waa juuskayga aad okan guursaday soomaali inaan guursado iyo haddaa caddaan guursado muslim waa inuu ahaada muhiimadu alxamdulilah horta ani soomaali baa nahay gabar muslimaa nahay waa leeyahay inta badan dadku way yaqaanaaniin laakiin ma aha in been laygu macnaha dacaayad beena laa sameeyo
I speak fluent English and broken Arabic.
waxaan ku hadlaa luuqadda ingiriiska waxaan jajabsadaatan carabiga laakiin waxaan rajeyn inaan soomaaliga barto markaan islaamay sagaal sano ka hor waxaan ka gudbay marxaladihii aan wanaagsanayn ee aan soo maray waana ku qanacsanahay inaan guursado gabar soomaali ah muslim ah ixtiraam gooni ah ayaana u hayaa dadka soomaaliyeed dumarka qaarkii ayaa baraha bulshada ku soo qoray in gabadha ay ku raacday lacag iyo inuu geeyo dalka maraykanka balse fikir taas ka duwan waxaa qabta ramla oo arrintaasi ka hadashay
marka qofku marka uu rabo interest garow kuma aroosteen famsa garow waxaa ugu aroosta macnaha mudaninim because of qofka mar gabadha laga soo doonayo ninka la soo doonayo ee waxaa ila qurx badnaatay ee wadankii soomaaliya anoo jooga special garow caasimada maadaama aaniga gabar puntland gabar soomaaliyeed waxaa ila qurux badan waxaan sameyn karay wadamada kale ku arsin karay kasakoo shuruudaa jirta qofka waxaa dhihi karay ilaa ay iskursano macnaha maraykan ay geysid may aroosis waa shuruudo marka shuruudaha sameyn lahaa qofka lacagna ma jirta adduunka lacag waa lacag intee soomaalida lacag la joogta sida wiilasha soomaaliyeed dhaqmaan buu dhaqmaya culturekan ku dhaqmaya famsa yacni wax kasta maxaa la dhahaa oo xiriirka ragga ninka iyo naagta wuu fahmayaa soomaalida culturekeeda wax badan fahmayaa markuu xagga joogo waxyaaba badan yacni meesha iskama imaan soo analyse gareey oo u jirta oo uu sameeyey Alhamdulillah, she's she's a good Muslim. She, she uh, from what I've seen.
waa gabar muslimad ah oo qurxoon waxay ku hadashaa saddex luuqadood sidaa awgeed way sahlanaanaysaa isfahamkeena luuqadda soomaaligana waxaan rajaynayaa inay iyada i bari doonto So we both speak. Uh, we can communicate in Arabic or English, and she's inshallah she's going to teach me Somali.
yaasiin brendom clem ayaa markii ay aada u faaftay inuu gabadhan guursaday waxaa la shaaciyey in uu falal amni darraha ka geystay dalka maraykanka balse su-aashaas maraan weydiinay wuxuu kaga jawaabay because I was a kafir. But alhamdulillah, I'm a Muslim. I should.
ma ahayn nin wanaagsan waayo diinta islaamka ma aanan haysan haddase waxaan qirayaa in allah xaqa lagu caabudo ma ahane uusan alle kala jirin nebi maxamedna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee uu yahay rasuulkii alleh in their army.
intaan muslimay kadibna wax dhib ah oo aan geystay ma jirin But um, you know that was a long time ago. That was years before I was a Muslim, and I haven't done any major mistakes to my knowledge since I've been Muslim.
faadumo cismaan cawad oo ka tirsan qoyska ramla ayaa tiyaatar production uga warbixisay yaasiin oo muddo ay maraykanka ku wada noolaayeen sida uu dhaqankiisu ahaa calaa iyo taxaal waxaan sheegayaa oon caddaynayaa wiilkayga dhowr jeer baa waxaa maqla dad dhahaya een, gaal baa halkaa maraya gaalka ilmaha soomaalida oo gacanta haysta amuu xadaa wiilkayga soomaali muxuu ahayteen buu la mid yahay waa wiil muslim ah sagaal sano ka hor buu islaamnimada qaatay waa nin aada nadiif u ah soon kama tagto salaad kama tagto ilaahay buu yaqaanaa si dhabuna diinta u qaatay alxamdulilah rabbilcaalamiin wuxuuna go-aan ku gaaray maadaama uu daanta- diinta si fiican u qaatay inuu guursado gabar soomaaliyeed oo ku soo barbaartay diinta islaamka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahina wuu siiyey ramlo waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guurkiisa waa soo dhawaynaynaa isagana waa soo dhawaynaynaa wadanka soomaaliya especially en- en puntland waa ku soo dhawaynaya aniga iyo wixii kalo ila midaba iyo wixii ehel ah iyo wixii soo dhaweeyay intaba En waxa weeye marka xoogaa khashkhashaad iyo dacaayad dacaayad baan maqlayay annagu waxaan nahay dad nadiifa dembi maraykanka ma soo gelin baasabooradeenaan wadanaa anytime baan laabanaynaa dacaayadda iyo buuqa hala joojiyo dadka dacaayadda wadana waxba kama qaadayaan ninkan gabadha soomaaliyeedna way guursanaysaa nin islaama oo soomaalidoo kale hadday arkaan midubta koorka hala joojiyo annaga maraykanka waa nalaku soo dhaweeyey boqolkiiba boqol hundred percent annagoo waxba haysanin annagoo maarata kii da- xanuunsan baa la daaweeyey kii rifaadsan baa la soo dhaweeyey sharciyaa nala siiyey xuquuqda bini'aadamkaa naloo eegay waxa weeye marka haddee waxaan doonaynaa sida xagga xuquuqda loo eegay halkan in loo eego doonasho ku dhisan dhaqan iyo diin ayuu yaasiin u maray calmashada ramla wuxuuna maray wadiiqo kasta oo saxan si uu u helo lamaantiisa isagoo ah nin muslin ah muddo dhan sagaal sano aaminsanna dadka soomaaliyeed in aysan faquuqin dadka muslimiinta ah oo ay yihiin kuwo ixtiraam badan sida ay sheegayaan oo ay aaminsan yihiin qoyska ramla